barnaamijka dhallinyarada maanta kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labayo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban ee hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha disembarna waa siddeed iyo labaatan sanadka labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya saare ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
caawa waxa weeyaan habi baan ku ahay inay like dhallinyaradu isku imaadaan ay conversation caadiya wada haystaan so communitigu way u baahnayd intay like ciyaalka la kala hayn lahaa like loo odhan lahaa kuwaasi aad maqlaysaana waa qaar ka mid ah dhallinyaro ku nool gobolkan virginia ee dalkan maraykanka oo kulan ay ku yeesheen isla gobolkan kaga dooday waxyaabaha saamaynta ku leh noloshooda
waxaad kalood maqli doontaan dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda cilad bixinta telefoonnada gacanta ee hallaabaha oo ku soo badanaya koonfurta soomaaliya
farsamadana moobelada walaal waa shaqo anigu aan ka shaqaysto ka hor waxaan waxaan ahaa shaqaalo ka shaqeeya dhagaxa iyo waxyaabaha noocaasa
sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada gaalkacyo oo dhallinyarada wax ka barta alidhaada ee waxaa kalood maqli doontaan qodobo kale oo ay ciyaarihii iyo dabcan heesihiina ka mid yihiin intaasi oo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka marka horese aynu ku bilowna ee wararkii caalamka kuwoodii ugu doorka roona xogayaa arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa la filayaa inuu maanta oo arbaca ka hadlo aragtidiisa ku aadan xiisadda u dhaxaysa israa'iil iyo falastiin iyo sida loo xallin karo arrintan ayaa safka hore kaga jirta shaqadiisa uu master kerry uu inta aanu ka wareegin shaqada xafiiska arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka oo uu qabtay sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii inkasta oo ay wadahadallo kala gadisan ay dhaceen haddana midho dhal may noqonin waxaana lagu guuldaraystay in la gaadho wax heshiisa
diblomaasi horey uga tirsanaa dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in sanadka labada kun sideed iyo tobanka uu noqon doono sanad ay kuuriyada waqooyi xoojin doonto samaysashada hubka nucleerka iyada oo ka faa'iidaysanaysa buu yidhi isbedelada siyaasadeed ee sanadka soo socda ka dhici doona dalalka maraykanka iyo kuuriyada koofureed ti yong ho oo ah mas-uulkii ugu sarreeyey safaaradda kuuriyada waqooyi ee dalka ingiriiska balse ka baxsaday dalkiisa ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee uu uga shakisan yahay horumarinta nucleerka ee kuuriyada waqooyi ay tahay doorashada madaxtinimo ee sanadka labada kun todobayo tobanka ka qabsoomi doonta kuuriyada koofureed tyong ho waxa uu ahaa sarkaalkii ugu sarreeyey ee u goosta kuuriyada koofureed tan iyo muddo labaatan sano ah isaga oo ka baxsaday dalkiisii waqooyiga kuuriya bishii agost ee sanadkan
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta iyo idaacadda duhurnimo ee v o a aynu ku bilownee urur dhallinyaro oo dalka amaba dhallinyarada maraykanka ee soomaalida ahi ay leeyihiin ayaa kulan aqoon isweydaarsi ah ay ku qabsadeen magaalada anandheel ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka ismaaciil xuseen farjar ayaa kulankaasi ka qayb galay oo warbixintana nooga soo diyaariyey wuxuu ahaa cawaysin xiise leh oo ay ka soo qayb galeen dhallinyaro isugu jira wiilal iyo hablo kuwaas oo ku dhashay dalkan maraykanka madasha cawaysinkan lagu qabtay ayaa loo qaybiyey laba saf oo iska soo hor jeeda iyada oo guddida soo qabanqaabisana ay dhexda u fadhiyeen wuxuuna ahaa caways ka duwan kan looga bartay kulannada soomaalidu isugu timaaddo sababo ay ka mid yihiin mawduucyada laga hadlayey oo ahaa kuwo taabanaya nolosha aasaasiga ah ee dhallinyarada dadka madashan fadhiyey oo wada dhallinyaro ahaa iyo weliba meesha oo aanay ka jirin khudbado dhaadheeri hase ahaatee ay socdeen doodo iyo falanqayn mid ka mid a qabanqaabiyaasha iyo daadihiyaasha barnaamijka ilyaas cabdi yabarow oo kulanka dhexda u fadhiyey ayaa marar kala duwan hadba dhallinyarada dhex dhigayay su'aalo taas oo dhallinyaraduna ay doodo iyo aragtiyo ka dhiibanayeen wuxuuna ilyaas mawduucyada uu dhallinyarada u bandhigayo ku salaynayey kuwa taabanaya nolosha aasaasiga ah sidoo kalena waxaa madasha ku sugnaa xubno ka tirsan ururka somaali american youth forum kuwaas oo qayb ka ahaa habsami u socodka doodda ururkan somaali american youth forum ayaa dhowaan la aasaasay kaas oo hadafkiisu yahay in uu isu keeno dhallinyarada si ay wax uga qabtaan duruufaha hor yaalla islamarkaana ula jaanqaadaan dhallinyaradu deegaanka ay ku nool yihiin magacaygu munaa la yidhaahdaa munaa axmed muna waxay ka mid tahay dhallinyarada kulankan ka soo qayb gashay munaay waxaad ka soo qayb gashay caawa kulankan dhallinyaro kala duwan oo ku nool maraykanka ayaa halkan isugu yimi bal nuxurka maxaa caawa kaaga baxay caawa waxa weeyaan habi baan ku ahay inay like dhallinyaradu isku yimaadaan ay conversation caadiya wada haystaan so um, ay communitygu way u baahnayd intay like ciyaalka la kala hayn lahaa like loo odhan lahaa oo magaar kala xishooday waxaa inay wada yimaadaan ay discussion waxa communityga ka roona like sida dadka waaweyn discussionkay u haystaan u haystaan oo kale waan gartay dood kala duwan baa caawa halkan ka dhacday dhallinyaradu afkaar bay isdhaafsadeen waxyaabadii kugu xiisa badnaa ee la isweydiiyey maxaa ka mid ah wixii igu xiisaha badnaa waxay ahayd like sida qabiilka ay generationkan u eegto like way fahansan yihin inuu qabiilku ka wanaagsan yahay like in famligaaga la ogaado wax kasta la ogaado but like dadka like dhallinyarada kale waxay waxay u malaysaa qabiilku inuu wax xun yahay ma ma oga in like qabiilku like dadka lagu kala garto dadkaagii lagu kala garanayo ma oga wuxuumay haystaan wixii wixii wadankoodii kala wada burburiyey oo si fiican uma soo dhaweeyaan qabiilnimada so that was the interesting topic buu ahaa waan gartay dhinaca dhaqanko kalaa laga hadlay gurigaa laga hadlay isdhexgalka dhallinyaradaa laga hadlay arrimaha qaarkood rag iyo dumarka ku kala duwanaayeen maxaa dooda keenayay dooda waxa keenayay like inamadu on certain standards bay on like on u hayaan hablaha hablu wayna si sida xijaab weyn xidhaan u dharas gareeyaan si u hadlaan so inantu hadday waxun u samayso dadku weligood ma iloobaan se hadduu inanku waxun sameeyo beritoole caadi noqdo dadku way iloobayaan so waxay waxay lahaayeen like standardka lagu kala hayo inanka iyo inanta way kala duwan yihiin waan gartay marka waxaad leedahay hablaha fursad ha la siiyo yaa hablaha fursad ha la siiyo fursad badan kas like wax badan way sameeyaan oo way try gareeyaan iyo wax kasta saas waa in hablaha in badan la siiyo fursad badan inta badan kulankani wuxuu ku baxayaa luuqadda ingiriisida waana afka koowaad ee dhallinyaradani ay isku fahmayaan sababtoo ah waxay ku dhasheen dalkan cumar faatax oo ka mid ah dhallinyarada aan la kulmay ayaan weydiiyey sida uu u arko waxa madasha ka dhacay Um, it was much needed. We don't get this opportunity too many times in Virginia for all of us, especially the youth, to come together. Um, there was a lot of, uh, a lot of discussions, a lot of uh, topics that were discussed.
fursaddan oo kale marar badan maan helin waan ku faraxsanahay inaan helno in dhallinyaradu ay isu timaaddo oo aragtiyahooda ay ka doodaan waxaana laga hadlay qodobo xiise leh waxaana soo qaadan karaa aragtidii dhallinyaradu ka dhiibteen qabiilka oo kale oo aan u arko inay si wacan u dhacday cumar ayaan weydiiyey arrimaha xiisaha lahaa ee mararka qaar doodda cirka geynayey Uh, there was very strong disagreements, especially between the men and women. Um, on issues such as uh, feminism, for example, uh, women's rights. Can a woman waxaa lead?
jiray doodo xiisa badan oo dhex marayay wiilasha iyo hablaha oo mararka qaar gaadhayay meel sare tusaale ahaan qodobada aadka looga dooday waxaa ka mid ahaa arrimaha dhaqdhaqaaqa haweenka iyada oo doodo kala duwan laga keenay in ay haweenku hogaamin karaan dalka oo kale waxaana dadka qaarkood ay tusaalayaal ka soo qaadanayeen dhinaca diinta halka qaar kalena ay tusaalayaal ka soo qaadanayeen dalal kale iyaga oo tilmaamayay doorka haweenku ay kaga jiraan bulshada Um, so I runtii think this is- wuxuu this is ahaa definitely kulan the direction xiise leh for our future. Um, this organization benefiting the youth. Um, helping waxaan them filayaa achieve in their goals, ururkani helping uu them yahay achieve their fursad leaders.
wacan oo keenaysa in dhallinyaradu ay is-abaabusho oo xataa ka fikirto in ay han siyaasadeed yeeshaan sida ka dhacday gobollada kale ee soomaalidu degto ee dalkan maraykanka sida ohio minnesota iyo meelo kale
ismaaciil xuseen farjar oo kulan dhallinyaradu ay ku qabsadeen gobolkan virginia ka qayb galay ayaa warbixintaasi inooga diyaariyey halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington magaalada gaalkacyo waxaa jira dhalinyaro baratay sida loo sameeyo taleefoonada gacanta ee ciladooba ama halaaba qaarkood ayaa yaqaano oo ku shaqaysta sida loo cilad bixiyo qalabka kale ee ku shaqeeya korontada sida uu warbixintan uu ku eegayo wariyaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq farsamada gacanta waa howl maalmeed ay dhalinyaro badan ka shaqaystaan islamarkaana ka helaan wax soo saar ay noloshooda ku dabooshaan waxaana dhalinyarada gaalkacyo qaar ay ku shaqaystaan samaynta moobeelada ciladoobay iyo qalabka kale ee ku shaqeeya korontada calimataan macalin maxamed waa farsamo yaqaan cilad bixiyo moobeelada iyo qalabka kale ee ciladoobay waxa uu v o eda uga waramayaa ka hor inta uusan baran farsamadan waxa uu qaban jiray
farsamada moobelada walaal waa shaqa aniga aan ka shaqaysto n ka hor waxaan waxaan ahaa shaqaalo ka shaqeeya dhagaxa iyo waxyaabaha noocaasa kadib ayaan farsamadan bartay oo aan ku shaqaystaa maasha allah kaan waxaygana waa ka helaa biilkayga maamalaadkayga walaaniyahow waxaa udhexeeya farqi weyn baa udhexeeya mataqaanaa shaqa dhagaxa oo mataqaanaa markii aad aad ka timaadid wax waxaa ka soo baxaya wax adugu boqol iyo konton kuna boqol iyo kontonkii kuna wax waxay noqonaysaa biilka cidda berri waxaa ka tagay tabta adaan ka tahay sidaa waxaana ku dheeriyaa ku dheeriyaa jajabkii iyo caajiskii iyo lafa xanuunkii ayaa ku seeda maalin kasta waxaa tahay qof baahan baa tahay midaan ka warama midda maasha allah kaana waad ka shaqo yara fudud weeye wixii ilaahay meeshaas aan ka helo adugu waa kaafisaa
wax ku kala dhigmo oo noloshaada maalinta aad shaqaynin aad isku dabartaa ma ka heshaa walaaniyahow wax oo meeshaan waxbaan meeshaan waxaa deganahay sanadii bar saasoo maarata ay tahayna kiradii iyo korontadana way bixisaa cali ayaa iiga sheekeeyey sababta uu shaqadan u doorbiday in ay tahay in uusan ka mid noqon dhallinyarada taariibka gasha ama kuwa siyaabaha kale loo adeegsado isbeddelkaas niyahow waxaa igu booriyey walaalkii igu weyn baa waxaas igu booriyey inaad shaqaysto aana oo maarata oo aana gelin burcabadeeda isbaaraleyda iyo waxyaabaha maarata lamidkaa dhallinyarada waxaan leeyahay walaalayaal shaqooyinku waa badan yihiin gacmiheenna ku shaqaystaan leeyahay wax soo saarka meeshaan marka aad shaqaysid bal ka waran maasha allah kaana waxa waxay u filan tahay aniga iyo ciddayda iyo intaba way kaafisaa
dhallinyaro badanoo waxaa jirta camal la-aan magaalada dhexdeeda fadhiya gaalkacyo oo shaqooyinka ka niya jabsan ama shaqo abuuran la kuwaa maxaa leedahay
kuwaas waxaan leeyahay walaalayaal waxaan leeyahay gacmihiinna ku ceelbaha ku ceelbahaan leeyahay oo shaqaysta inkastoo qalabka ay farsamo yaqaanada cilad bixiyaan uu yahay mid casri ah oo isbadbeddel badan islamarkaana waxqabkooda uu kala duwan yahay haddana cali ayaa tilmaamaya in cilad bixinta qaar marka ay ku adkaata in ay adeegsadaan qadka internetka waxaan jecel lahaa in uu kordhiyo waxyaaha maarata casrigaas sida maarata oo maaratay looga soo baxayo maarata qadka qadka waxyaabaha maarata loola soo baxayo ha ha internetka teleefamada mawtahay waxa la gaara casr hadda waxa la keenay kuwa oo taaj ah marka markay u baahan tahay maarata aad maarata ama u baahan tahay ciladuu qabo waxaa wadiinaysaa qadka qadka wadiinaysaa internetka wadiinaysaa meeshuu leeyahay waxyaabaha maarata uu qabo talaalan ka maarata meeshii laga talaal ah ama meeshii uu baahan cod qaada iyo barnaamijyada noocaas ah waxaan inta badan aan ka helnaa qadka internetyada waxyaabaha aad samaysay marka bal sharxaad naga sii waxay ka kooban yihiin walaaniyahow waxaan sameeyaa mabela waan sameeyaa waxaan kaloosaan sameeyaa marwaxadahaan sameeyaa raadiyaasha waan sameeyaa saacadaha sidoo kale sidoo kale waan sameeyaa marka waxyaaba waxyabihii maarata ku saabsan waan sameeyaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxeed halkaad naga dhegaysanaysaa naawa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda v o a haatan dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa aan soo qabanno king khaalid iyo ikraan caraale
ذكر إلى الأمال jeclaado dooqeygii noqotee daadihii kalkacalkee
Ma ogtahay garaada dooyada magaalada dawaafoo dulbeeno dadku igu la yaabiye kaalayo i daawiye
qadab iyo aruus nolol dacaduuca aan wada takayno cashaqu adarare farxad iyo damaasha dayinkiina nagu simo
deexiyo jacayl nolol dera oo wacan aan wada degno cashaqo hadaraaye farxad iyo damaasha dayinkana nagu simo
saman lagu durduurtay quruxdii dinaydii qaybada haweenka araggii dalkayga
daawus lamoodyo onkadiyo dayaano daruuraha ilaaciyo diriir horay waatee
moogtahay daraada cidan dumarba kuu dhigo dunidaba ma joogti biyadaab laamoodii waan ku doonayay
ma ogtahay daraada dantaydii u daayo duni waxaan u jecelahay dacadii warkaagi kaalayo idaadiye
tadab iyo aruus nolol dacaduuca aan wada takayno cashaqu waa darare farxad iyo damaasha dayinkiina nagu simo
deexiyo jacayl nolol dera oo wacan aan wada degno cashaqo hadaraaye farxad iyo damaasha dayinkana nagu simo
tadab iyo aruus nolol dera oo wacan aan wada takayno cashaqo hadaraaye farxad iyo damaasha dayinkana nagu simo deexiyo jacayl nolol dacaduuca aan wada degno
cashaqu waa darare farxad iyo damaasha dayinkiina nagu simo farxad iyo damaashaa daayinkeen hanagu sumo heestaasi waxaa wadajir u qaadayey kiin khaalid iyo ikraan maxamed caraale halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatan dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaa inoo soo diyaariya oo u diyaara nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena duhurnimo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyo fifa jani infantino ayaa maanta sheegay in ururka mideeya dhammaan xiriirada kubadda cagta caalamka ee g f f uu si aad ah ugu taageersan yahay qorshihiisa ah in la ballaariyo tartanka koobka adduunka jani infantino ayaa raba in xulalka ka qaybgelaya koobka adduunka oo hadda ah laba iyo soddon waddan la gaadhsiiyo siddeed iyo afartan dal qorshaha gudoomiyaha cusub ee fifa ayaa ah in wareega koowaad ee koobka adduunka kooxaha loo qaybiyo lix iyo toban gruub oo gruub walbaana ay ka soo bixi doonaan laba kooxood go-aankan ayuu madaxa fiifa uu ku dhawaaqay bishii januari ee sanadkan balse isbeddel lagu sameeyo horyaalka koobka adduunka ee sanad walba ay hadda ku tartamaan laba iyo soddon xul ayaanan u muuqan mid imaan doona ilaa laga gaadho sanadka labada kun lix iyo labaatanka markii ugu dambaysay ee wax laga bedelo tirarka- ti- tirada xulalka ka qaybgala koobka kubadda cagta adduunka ayaa waxay ahayd sanadka kun iyo sagaal boqol sideed iyo sagaashankii markaas oo dalalka ka qaybgalo laga dhigay laba iyo soddon waddan halkii ay awal ka ahaayeen afar iyo labaatan waddan dhinaca horyaalka premier leaga haddii aan eegno hal kulan ayaa xalay dhacay kooxda liverpool ayaa dib ugu soo laabatay kaalinta labaad kadib markii ay afar gool iyo gool ku garaacday naadiga stoke city stoke iyada ayaa goolka la hormartay waxaana daqiiqadii labaiyo tobanaad u dheliyey ciyaaryahan john walters laakiin liverpool ayaa taasi ka jawaabtay kaga jawaabtay laba gool ka hor inta aanan la soo gebagabayn qaybtii koowaad ee ciyaarta waxaana goolasha u kala dheliyey adam lalana iyo roberto firmino ciyaartooyda ah macalin yorgen clob ayaa si si fiican u xaqiijiyey guusha kadib markii ay gelinkii dambe ee ciyaarta ay ku dareen gool saddexaad oo uu kooxdiisa ka dhaliyey ciyaaryahan genelli impola halka goolka afraad uu kooxdiisa u saxiixay ciyaaryahan daniel sturage oo saxiixay goolkiisii koowaad ee xilli ciyaareedkan liverpool waxay hadda hal dhibic ka sarraysaa kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee manchester city labadan kooxood ayaa sifooda isdari doona koob iyo soddonka bishan horyaalka ingiriiska waxaa hadda lix iyo afartan dhibcood ku hogaaminaysa kooxda chelsea waxaa kaalinta labaad ku jirta liverpool oo leh afartan dhibcood waxaa ku soo xigta manchester city oo leh sagaal iyo soddon buundo halka arsenal oo ku jirta booska afraadna ay leedahay toddoba iyo soddon dhibcood ugu dambayntiina kooxda milan iyo kooxda kale ee roma ee ka dhisan dalka talyaaniga ayaa laga yaabaa in midkood uu la soo wareego laacibka qadka dhexe ee kooxda arsenal jack wilsha ciyaaryahan wilsha oo hadda si ammaaha uga ciyaaro kooxda bournemouth ayaa qandaraaska uu kooxdiisa uu kula joogo oo ah kooxda arsenaal wuxuu u dhammaan doonaa sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka labadan koox ee ka dhisan dalka talyaaniga ayaa xagaagii lasoo dhaafay waxa ay aad u danaynayeen laacibkan ka hor inta uusan go'aansan inuu iska sii joogo dalkaasi ingiriiska dhinka kalena iyadoo bisha januari ee soo aadan uu furmi doono suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayay kooxaha iminka sii carbuunaynayaan ciyaaryahanada ay doonayaan in ay soo iibsadaan kooxda inter milan ayaa doonaysa ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda liverpool lucas leva ciyaaryahankaas u dhashay dalka brazil ayaa ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee liverpool tan iyo labada kun iyo toddobadii inter oo u baahan inay la soo wareegto ciyaaryahanno cusub ayaa doonaysa inay ku xoojiso dhinaca qadka dhexe milanna waxaa la filayaa in ay la wareegaan ganacsato u dhashay dalka shiinaha waxaana taasi ay albaabada u furi doontaa in ay soo iibsadaan ciyaartooy cusub dhowaan kooxdan milan waxa ay ku guulaysatay koobka subergaab kaabka dalkaasi talyaaniga oo ay ka qaaday kooxda yuventus ciyaar ka dhacday horaantii dhammaadkii toddobaadkii aanu ka soo gudubnay dalkaasi qatar magaaladiisa caasimadda ah ee dooxa silvio berlusconi oo muddo soddon sano ah kooxda mil- milkiyadeeda lahaa ayaa la filayaa in bisha maarso ee soo aadan uu iska wareejiyo oo uu ka iibiyo ganacsato u dhalatay dalkaasi shiinaha dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socotiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhagaysanayseen waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a haatan dhinacii heesaha ayaanu mar kale jaleecaynaa waana gabagabadii barnaamijkeena ee heestaynu kusoo xiri doono moog iyo jacayl waa codka saalax qaasim naaji
midunbaan qalbiga hamaqnaanino kudhex maxadeemamarmayo markii aan arkana helunbay go'dee mugiyo jacayl mugiyo mugiyo jacayl mugiyo jacayl waa maxay waa macaan aan dhawaaqaya kolba waa siduu kuul soo mare waa macaan aan dhawaaqaya kolba waa siduu kuul soo mare waa magaca cudur midka ugu xumeeye dadku mogyahay mamudin sidani bal maaleeya oo maxaa lagu daway midab lagu gartiyo waxaan muub lahayn ayuunbay mirtee muraaniyo garbaan udutuul cidla isu murugsanee midab lagu gartiyo waxaan muub lahayn ayuunbay mirtee muraaniyo garbaan mudutuul cidla isu murugsanee mugiyo jacayl mugiyo jacayl waa maxay mugiyo jacayl mugiyo jacayl waa maxay waa macaan dhawaaqada kolba waa siduu kuul soo mare waa macaan dhawaaqada kolba waa siduu kuul soo mare waa magaca cudur midka ugu xumeeye dadku mugyane ma mudayn sidane bal maaleeya oo maxaa lagu daway
codkaasi baxsan ee fanaanka saalaxa qaasin naaji iyo heestiisii moogii jacayl waa maxay ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur tan iyo galabta afarta galabnimo dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ay maraan lagu madadadeha mahadhada dhibkiyo murugadan qaba iga muuqate dadku imalay inaan ay maraan lagu Thank you.